hadalkii horaa loo yidhi waxna waa qoran yihin waa warmurtiyeedkan warmurtiyeedka haddii dhaliila ku yaallin dhaliisha qofku rabaa ku dhaliilee qofku rumaynaya kuma dhaliile waxaan leeyahay cid kastoo dareen ka galow dhaliil u qaado in lagu hagaajinayo lagu waarinayo inaad u qaadataan rabaayo in lucaaya ha u qaadan aad iyo aad baan maaragta uga xumahay dagaalka shalay puntland iyo somalilan dhexdooda ka qarxay arrintaas oo runtii loo baahan yahay aan inteeda kale waa wada joognaayo puntland waa nala joogtaayo dagaalka manay soo qaadina qolahaasaan ku soo qaaday haddana waxaan leenahay ha dagaalka hala joojiya cid kastoo soo qaado walaalayaal soomaali isku dhimanaysa weeye waa adinkii wax isku dhimanaya cid kale maaha midda labaad hadalka halka ku yaalla warmurtiyeedka qof kasta oo akhriyow u qaaday inuu yahay waano iyo maslaxad ummadda soomaaliyeed intii annaga nala noqotay waxa ku yaallana in la fuliyo qof kasta oo dowr ku lihiba inuu dowrkiisa ka qaato oo sidii ugu fulin lahaa ugu talagalo war kale meesha ma yaallo war kaloo badanimahayo cabdiwelina waa degdegsan yahay wakhtiguna waa degdeg waxaan ku soo dhoweynayaa asxaabteeda kale assalaamu calaykum